حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان
على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan ah khiyaartana dhegaysanaysa meel weliba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeennii islaamka iyo caafimaadka insaanka ee aan ku falanqeenno daryeelka tixgelinta iyo mudnaanta islaamka uu siiyey caafimaadka bini'aadamka iyo siday arrintaas u qaadaadhigeen qur-aanka iyo sunnaha
مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق xalqadii hore ee barnaamijka waxaad ku soo dhegaysateen isku daaweynta kalaamka allah iyo sunnada nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam innagoo soo gudbinay aayado qur'aan ah iyo adkaar ka sugnaatay suubanaheenna cudurrada lagu daaweeyo daawooyinka rabbaaniga ah waxaa ka mid ah qalalka amba qabsinka oo ah mid ka mid ah cudurrada ay dhibaato ba'an kala kulmaan dadka bukhaari iyo muslim waxay kutubtooda ku soo saareen xadiid uu warinayo saxaabiga jaliilka ah ee cabdulaahi ibnu cabbaas radiallaahu canh kaasoo ah in rasuulka allah sala allahu calayhi wasallam ay u timid haweenay ka cabanaysa cudurka qalalka waxayna ku tiri rasuulkii allow dharka ayaa iga feedma ee allaah iyo bari nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu ku yidhi haddii aad doonto waad ku sabraysaa janno ayaadna ku gelaysaa haddii kalena allaah ayaan kuu barayaa inuu ku caafiyo markaas bay haweenaydii tidhi waan ku sabrayaa rasuulkii allow ee ii duceey in aan fiidmin rasuulka ayaana uga duceeyey arrintaas
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها ibnu xajar allah ha u naxariistay isagoo sharaxaya xadiidkan waxa uu leeyahay xadiidkan waxaa ku jira fadli weyn oo ku soo arooray qofka la dirira ibliiska sixirka iyo waxyaabaha la midka ah waxaana hubaal ah buu yidhi dhibaatada adduunye oo lagu sabro waxaa lagu gaaraa jannada in shayga lagu qaato xoog ayaana ka fadli badan in lagu qaato bilaash waana haddii qofka uu awood ku og yahay naftiisa joogtayntana aysan loodi karin waxaana sidoo kale bannaan in laga tago isdaaweynta iyadoo la qaadanayo in dhammaan cudurrada lagu daaweyn karo allabariga iyo in alla la isku dhiibo in alla la isku dhiibo ayaana ka fiican oo ka fadli badan in la isku daaweeyo cirbadaha kaniiniyada iyo wixii la midka ah ducada oo la isku daaweeyo ayaana u saamayn badan dhanka jirka nafta iyo dhinac kasta inkastoo ay bannaan tahay in la isku daro labadaba maadaama uu midkood muujinayo qasadka ah in la daaweeyo boogta halka midka kale uu bannaanka soo dhigayo kalsoonnida uu qofkani ku qabo allaah iyo sida uu naftiisa ugu xidhay una tala saartay allihii uumay sidoo kale ibnuqayim waxa uu leeyahay in ruuxda xun lala diriro amba la daaweeyo waxa uu noqon karaa laba arrin midkood mid waa qofka la daalaa dhacayo midka kalena waa qofka daaweynayo sidaa darteed haddii aan ku hormarno qofka wasiibay cudurka waxaa laga doonayaa inuu noqdo qof leh awood nafsi ah oo ballaaran taas oo ku xidhan allihii abuuray arwaaxda iyo isagaba uuna ku dhegnaado magangelyada alle ee saxiixa ah arrintan ayaana ah mid ka mid ah nuucyada lagula diriro sixirka waxaadna ogaataa ninka muxaaribka ah cadowgiisa kama guulaysan karo haddii uusan kulansan laba arrin kuwaas oo kale ah in uu haysto hub munaasib ku ah marxaladda uuna aad u yaqaano qalabka uu qaadanayo iyo in gacantiisa ay tahay mid adag mar kasta oo midkood laga waayo goobtana waxaa hubaal ah in hubka uu qora uusan wax taraynin sidaa darteed balka waran haddii labadaba meesha laga waayo qalbiga qofka waxa uu noqonayaa mid qarriban uusan ku jirin wax tawxiid ah tala saarasho amba taqwada alleh sidaas ayuuna qofkani hubkiisa ku waayey arrinta labaad waxa ay tahay midka wax daaweynayo waxaa sidoo kale laga doonayaa inay u kulmaan labada arrin aan ka soo sheekeennay xitaa waxaa mararka qaar dhacda in dadka daaweeya sixirka ay ku ekaadaan hadalkooda iyagoo odhanaya ka bax qofkaani amba odhanaya bismillaah amba xitaa odhanaya laa xawla walaa quwata ilaa billaah nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaa laga wariyey inuu odhan jiray ukhruj caduwallah anaa rasuuluullah oo macnaheedu yahay ka bax cadowgii allow anigu waxaan nahay rasuulkii allaah sidoo kale nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu dadka ku daaweyn jiray aayatulkursiga dadka shayaadiinta qaba iyo kuwa daaweynaya wuxuu ku amri jiray inay badiyaan akhrinteeda sidoo kalena wuxuu fari jiray in la akhriyo mucawadataynka isku soo wada duubo nuucyadani waa kuwo ka mid ah qaababka ay ku yimaadaan shayaadiinta mararka qaarna waxaa la arkaa in qofka ay ku reebaan suuxdin iyo xanuunno nafsi ah oo saamayn badan waxaana hubaan la ahayn kitaabka iyo sunnaha ay daawo yihiin mana jiro qof dafiri kara arrinkaas ilaa in uu yahay qof dhur darsaday mooye amba cilmi iyo caqli yar u saaxiib ah kaasoo aan lahayn aqoon durugsan haddaba badanaa kuwa ehelkooda lagu asiibay arwaaxda xun kuwaas oo sababsaday dinyaridooda qalbiyadooda oo fasahaaday iyo carabyadooda oo ka dheeraaday dikriga alle iyo magangelyadiisa iska iloobay difaacyadii adkaarta ay ka sugnaatay nebiga sala allahu calayhi wasallam ilaa markii dambe ay noqdeen kuwo qaawan oo aan lahayn wax gaashaan ah oo ay ka galaan ibliiska iyo kuwa uu ku adeegto sidoo kale in la farxad geliyo qofka xanuunsan iyo in niyadda loo dhiso iyo in looga sheekeeyo wax farxad gelinaya qalbigiisa waxa ay qayb ka qaataa in qofka uu ka daawoobo cudurkii hayay waxayna ka khafiifisaa culayskii saarnaa sidaas ayayna naftooda ku yeelataa awood taas oo fursad u siisa inay ka dheeraadaan gogasha iyo xanuunkii hayay waxaana xaqiiqadii dadku badanaa arkaan bukaanadii oo soo kabanaya kadib markii ay booqasho ugu yimaadeen dadkii ay jeclaayeen oo ay qadarinayeen waayo waxaa farxad gelisay aragtidooda naxariistooda iyo la sheekaysigooda arrintan oo bannaanka soo dhigaysa ahamiyadda ay leedahay booqashada bukaanka sida uu nebiga ku dardaarmay sala allahu calayhi wasalam حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه
markii aan halkan joogno waxaa jira fawaa'iidaan ka qaadanayno xadiidkan waana fadliga ku jira booqashada la booqanayo qofka xanuunsan sida ku soo aroortay hadyiga nebiga sala allahu calayhi wasallam rasuulku wuxuu ahaa mid booqda muslimiinta kuwooda xanuunsan waxaana booqashadaasi ku jira afar faa'iido midka koowaad waa mid u laabanaysa qofka bukaanka ah midda labaad waxay u laabanaysaa qofka wax soo booqday midda saddexaad waxay u laabanaysaa ehelka qofka xanuunsan halka midda afaraad ee iyadana u laabanayso dhammaan saddexda aan soo sheegnay hadiyiga nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu ahaa markii uu booqanayo ruux bukaan ah in marka hore uu waraysan jiray xaalkiisa waxa uu dareemayo iyo waxa uu rajaynayo wuxuuna rasuulku ahaa mid yidhaahda ruuxa bukaanka ah laa ba'sa duhuurun in shaa allah sheekh cusmaan dacwo ayaa inoo sharaxaya fadliga ku jira booqashada qofka muslimka ah ee xanuunsan iyo waxyaabaha looga baahan yahay bukhaariyo muslim waxay weriyeen saxiixooda xadiis jaabir ibni cabdillah u weriyey qaala wuxuu yihi caadanii rasuulla rasuulka leh ayaa isoo booqday waa jaabir ibni cabdilaahi wa ana maridu anoo jiran wa maca abubakar maashiyeen abubakar baa la jiray way soconi way lugeynayeen fa wajadanii qad uqmiya calaya nebi maxamed wuxuu i soo gaadhay iyadoo lay daboolay aan miir la ahay fatawaada rasuulla rasuulka alle u weysaystay uma saba calaya dabeedna wuxuu igu shubay min waduuhi weysadiisii markuu igu shubay fa afaqtu waan miyirsaday fa idaa rasuula mise waa rasuulka ilaahay faqultu waxaan kuyi yaa rasuula rasuulka allow kayfa asnacu fii maalii xoolahayga see ku sameeya falam yarudda calaya shay-an shayna iguma socin macna igama jawaabin xataa nasalat ilaa ay soo degtay aayatulmiiraaf aayadda dhaxalka ka warramaysa ilaa ay soo degtay مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق waxyaabaha ugu wanaagsan ee lagu daaweeyo sixirka waxaa ka mid ah daawooyinka ku soo aroortay kitaabka iyo sunnada waxaana hubaal ah inay yihiin daawada rasmiga ahi uu leeyahay sababtoo ah wuxuu saamayn ballaaran ku leeyahay arwaaxda xun ee ilma aragtada ah adkaarta iyo akhrinta qur'aanka ayaana ah waxa keliya ee looga hortegi karo ee burin kara saamaynta ay leeyihiin mar kasta oo ay awood yeeshaan waxaa habboon in lagu qaabilo qur-aan badan si loo wiiqo tiirarkooda mar kasta oo ay hardamayaan qur'aanka iyo sixirkana waxay ka dhigan tahay sida inay kulmeen laba ciidan oo mid kasta uu u dhammaystiran yahay hubkiisa iyo wixii agab ahaa ay u baahan yahay midka guulaysta ayaana dhulka ku dara midka kale marka haddii qalbiga yahay mid uu deggan yahay digriga alleh oo ay buuxisay adkaar sidoo kalena uu leeyahay dacwo wanaagsan iyo wardi joogto ah suurtagal ma ahan in sixirka uu adkaado waxa uuna noqonayaa sabab kale oo hor joogsanaya in mar kale hore ka asiibo qofka nuucan ah halka sidoo kalena laga daaweyn karo marka uu asiibo kadib markii aan ka hadlayno dhanka suxarada waxaad iska ogaataa in sixirkooda uu saamayn ku yeesho oo keliya kuwa qalbigoodu yahay daciifka iyo kuwa ay naftu hoggaamiso ee shahawaadka u saaxiibka ah kuwaas oo yadidiiladooda ku xidhan tahay waxyaabaha khuraafaadka ah sidaa darteed ayayna ugu badan yihiin dumarka iyo carruurta juhalada iyo dadka ku nool baadiyaha waayo waxaa iska liita nasiibka ay ku leeyihiin diinta tala saarashada alleh iyo towxiidka qofkii aan nasiib joogto ah u lahayn wardiga alleh kheerka la faafinayo iyo waxyaabaha uu nebiga ka magangeli jiray allaah ayaa bannaanka soo dhigaysa in shayddaanku uu beegsanayo qalbiyada daciifka ah ee had iyo jeer ku xidhan khuraafaadka iyo waxyaabaha hoose ee aadka u liitaa sidoo kale marka laga hadlayo mid kale sixray waa kan naftiisa tala saaranaya sidaas ayuuna qalbigiisa ugu salladayaa sababto ah waxaa ka buuxsamaya rabitaan gaar ah iyo ujanjeerid taas oo keenaysa inuu ka dabahari waayo markaas ayuuna kaashanayaa arwaaxda xun taas oo iyadana ku salladan nafafka daciifka ah ee u diyaarka ah in la beegsado maadaama ay ka fog tahay allaheedii ayna ka dheer tahay hubkii lagula diriri lahaa shayddaanka sixirka iyo waxyaabaha xunxun waxayna noqonaysaa ruux bilaa difaacah oo dhinac qura u janjeerta waxayna naf ka raadinaysaa saamaynta uu leeyahay sixirka الشيخ سلطان محمد آل محمد oo ka mid ah culimmada muslimiinta islamarkaana wax ka daraasayey dibbiga islaamiga ah ayaa inooga warramayaa ficilo ay adeegsadaan qaar ka mid ah kuwa sheegta in dadka ay ka daaweeyaan sixirka iyo wixii la mid ah iyagoo adeegsanaya shayaadiinta arrintaas oo waayadan dambe si aad ah ugu dhex faaftay bulshada soomaaliyeed bal waa kan sheeqa inooga warramaya arrinkan isagoo dadka muslimiinta ah u soo jeedinaya talooyin wax ku ool ah oo ay kaga kaaftoomi karaan qolyahaas la shaqeeya shayaadiinta sixirku waa shay jira lakiin sidan haddeerta loo isticmaalayo dadku ay mataqaanaa wixii dhaqaaqaba sixir baa ku jira iyo halkaan wax ka soo qufayna waxaasi waa iska mataqaanaa marata waa khuraafaad iyo waxa weye isticaanatu ljin oo jinkiyoo la adeegsanayo waagii hore waxaa jiri jirtay asmaa dadku samaysteen oo la dhihi jiray saar iyo waa la maqli jiray iyo boorane iyo waxaa kaloo jiri jiray mingis iyo sitaad islaamuhu tuntaan iyo baa jiri jiray waxaa jiri jiray dad wax eega oo wax sheega iyo kuwa wax ka saara baa jiri jiray foox baa meel lagu ridaa oo mataqaana maaragta markaasaa fooxaa la eegaa marka fooxaasina mashquulin buu ahaayo dadkaa lagu mashquuliya fooxa marka meesha lagu ridaa ee foox wax laga arkay maaha ama indhaha la isku qaban jiray oo inta meel la fadhiisto ama go' baa la hubin jiray maxaa lagaa mashquulinaya waxaa lagaa mashquulinaya shaydaankii mataqaanaa sixirka u adeegsanayeen ayaa mataqaana maarata ama warka u keenayay ayay dhegeysanayaan waxa uu sheegay marka qof kale soo sir dhegeysanaya saasoo kaleeta mataqaana tanasud baa lagu agdhiganaya nimankan saaxiriinta ah iyo nimanka wax soo dhegeysta waxay soo dirayaan dad waxay soo dirayaan shadaadiin mataqaana ay la heshiiyeen oo wax kula heshiiyeen kadibna sida tanasudkaas la isugu dhegeysanaya ayay mataqaana maarata maxaa kuu soo dhegeysanaya markay soo dhegeystaan wixii waray u geynayaan marka wixii waray u geeyaan kadibna adiga waa mataqana waa dabagelaysaa waad baxaysaa ilaa waa lagaa soo warramay waa lagu wixii mataqana wixii lagu yeeri lahaana shayaadiintana kugu soo taabanaysa marka hebel bal u tag oo heblo u tag kadib baad u tegaysaa kaas ahaye markaad timaado oo feexa dabka lagu rido ama aad soo fadhiistay mataqana go' la huwiyo ama cabaar uu fadhiyo qofka indhaa isku qabto ayuu ku soo magacaagu hebel ma ahayn ama heblo ma ahayn haa soo hooyana heblo ma ahayn haa soo saas saas maaragtay kamaad caban jirin haa habeenkii soo saama noqotid haa saad haada u hayso dee marka qalbigaaga la kaxaynaya marka la xanaanaya kii markii lagu akhrinayo de waxaas waaba lagu ogyahay de maxay ahaye dee waxaa saa ku haya waagaad saa ahayde berigii aad yarayde saad ahayde maaragta ama halkaa maraysay iyo waxaa ama saas ku dhacday ama islaanta hooyadaa waatii dee ilaa haddii wax lagu qali lahaa ama wax lagu samayn lahaa waa kaa bixi lahayd halkaasa qalinkii laga bilaabaya lacagtii laga bilaabaya gowracna shadaadiintiiba u dhacaya dhiigan iyo waxaan loo daadinaya marka wixii lasoo diriyay hasii raacin oo hasii samayn adigu dadka dhulkii shareecadanba joognaay oo ilaahay kitaabkiisi iyo shareecadii lagu ogaye haddaynu balaayo bilowna soo waalima ilaahna subxaana watacala waxaan weydiisanaa aafaadka noocaasa inuu inaga hayo caafimaad fiican dadkeena noo siiyo caqiidada ilaahay usoo cesho waxay kaloo ku fiican tahay kutubta caqiidada in la badsho akhrinteeda kutubtoo dhan la akhriyo oo idaacadaha ay ka baxaan oo mataqaana masaajidada ka baxaan oo memoriyaasha loogu duubo waxaan allah idinkii intaas kaga gudbaynaa qaybta koowaad oo ah in qofka muslimka ah uu isku daaweeyo daawooyinka rabbaaniga ah isagoo raacaya qodobada iyo tawjiihaadkii aan kaga soo sheekeennay xalaqaadkii hore waxaana insha allah qaybta labaad ee caafimaadka islaamiga ah ee aan ka qaadanayno diinteenna xaniifka ah ay noqonaysaa daawooyinka maadiga ah ee ka hortagga u ah cudurrada waxaana daawooyinkaas ka mid ah malabka allah casa wajalla isagoo ka hadlaya malabka iyo faa'iidada uu u leeyahay aadanaha wuxuu yidhi وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون
xabatu sawdada ayaa ka mid ah daawooyinka nafciga badan ee inoo tilmaamtay diinteenna wuxuuna nebigu sala allahu calayhi wasalam uu xadiidku leeyahay حدثنا عبد الله بن ابي شيبه حدثنا عبيد الله حدثنا اسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن ابجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينه وهو مريض فعاده ابن ابي عتيق فقال لنا عليكم بهذه الحبيبه السوداء فخذوا منها خمسا او سبعه فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام قلت وما السام قال الموت waxaa sidoo kale daawooyinka maadiga ah ka mid ah toobinka toobinku waa mid ka mid ah daawooyinka ugu nacfiga badan ee la isku daaweeyo عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمتي عن الكي fawaa'id buu leeyahy bay yidhaahdeen culimmadan eh, casrigu marka ay ka waramayaan toobinka raaqib zurjaani Een, sheekhaas dhakhtarkana ah mu'arrikhkana ah ee masriga ah faa'iidooyin badana uu ka sheegay toobinka waxaa ka mid ahaa inuu yahay cilaaj adacfi alcaam wuxuu toobinku dawo ka yahay qofka tabardarada guuda jidhkiisa ku dhacda ee uu isqaadi kari waayo dheefshiidkana waa caawinaya jidhka firfircoonaantiisiina waa soo celinaya cudurada iyo damqashooyinka neerfayaashu anfacaya cilaaj lidaqdi dam dhiigkarka ayuu wax ka taraya dhiigga markaa siyaadada ama faasidka ah buu ka saarayaa jidhka habka habdhiska difaacee jidhka ayaa uu xoojinayaa atakhallus min asumuum suntii buu jidhka ka saarayaa culamada cilaajkuna waa kuwa tilmaama isha iyo een, aathaarta ay leedahay ayaa ilaahay kaga saaraa jidhka xusuusta oo qofka ka yaraatana waa ka anfacayaa xididadan dhiiggu ku guntamo isagana waa anfacayaa dee xididadii baa si wanaagsan u furmayo dhiiggii baa fududaaday raganimadii oo ka daciiftay buu wax ka tarayaa almaraadu annafsiya cudurrada had iyo jeer qofka ku keena warwarka iyo qalaqa iyo deganaansha la-aanta iyo didmada ayaa uu wax ka taraa Een, xanibaadda muruqyada iyadana waxbuu ka taraa ilaa shan iyo tobankaas aynu ka soo qaadan karnaa inuhu ka tilmaamo sidoo kale biyaha zamzamka ah ayaa ka mid ah daawooyinka ay inoo tilmaamtay diinteenna rasuulka allah wuxuu leeyahay ماء زمزم لما شرب له مركز رسولك عليه الصلاة والسلام هو إنها طعام طعم أيولي رواية كلا وشفاء سقم بولي waxaa sidoo kale jira maadooyin fara badan oo la isku daaweeyo kuwaasoo allah subxaanahu wa tacaala inooga soo dhaliyey dhulka waxaana u tegi doonnaa insha allah iyagoo faahfaahsan
للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخ guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xalqadan oo ahayd xalqadii shanaad ee barnaamijkan ugu magac darnay islaamka iyo caafimaadka insaanka ee aan diradda ku saaraynay ahmiyadda mudnaanta iyo tixgelinta ay diinta islaamka siisay caafimaadka bini'aadamka insha allah waxaan xalqada xigta ee barnaamijkan ku soo gudbin doonnaa talooyin caafimaad oo laga maarmaan u ah qofka muslimka ah si uu uga dheeraado xanuunnada innagoo soo gudbin doonnaa qayb ka mid ah waxyaabaha ruuxa ku dhaliya cudurrada kulan dambe iyo xalqada xigta ayaa inoo balan ah sidaas i nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه